Deegaanka Istanbul ee ku dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo la aasaasay sanadii labadi kun lix iyo tobankii ayaa si weyn u dhismeeyay. Deegaanka Istanbul oo dadka ku nool markii hore ay ahaayeen barakacayaal, deegaanadoodii ay saamaysay abaaro, colaado, iyo fatahaadihii sanadkii hore ku dhuftay. Deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe ayaa hadda noqday markaasi dad deegaan ah oo markaasi ka qayb qaata horumarka iyo sidoo kale kobaca deegaanka, waxaana dadka ay markaasi ganacsiyo ka samaysteen hareeraha laamiga, iyagoona halkaasi ku iibiya caanaha, dharka, iyo sidoo kale khudaarta si ay markaasi ugu maareeyaan nolosha qoysaskooda. Waxaana deegaanka laga hirgeliyay goobo markaasi adeeg bulsho sida goobo waxbarasho, xarun booliis, iyo sidoo kale xarun caafimaad oo muhiim markaasi u ah dadka deegaanka. Haddaba, waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka oo ka warbixinaya xaaladda ganacsi iyo midda nololeed ee deegaanka Istanbul.
koley markii hore ta anagu kumaana xisaabtamaynin magaaladaas saas waa umaana xisaab waxaan ku talagalnay marka hore aan sinir markaan kismaayo ka imaanaynay waa meel waxaana loogu tilmaaday qaxooti ahoo aad waxaas lahayn markaas waxaad haystaan kasoo cadaysta kasoo noqon marka hore ku nimi laakiin markii dambeeto waa niyad weyn baa naga gashay rajo weyn baa na gashay subax kasta oo hadda ilaahay subxaana watacaala waagiisa noogu beriyo halkaan aan sii joognana rajo horlaa naga sii gelaysa oo amniga alxamdulilaah wax dhibaataa kumaana arag alaabta halkaas haddaad uga tegtay adiga unba alaabtaada iska xaraysanaya maahane haddaa halkaa uga qaaqo xilli kasta oo horta aad bulshada ay joogto wuu noo furan yahay annaga laakiinse hadda bulshada baa waxay iska tahay xilliga hameenkiina waxaa la iska xaroonaa adugu ilaa labada saac saddex saac oo kaleeto waa iska xaroonaa subaxdiina xilli kasta oo aalasaydi haddaad furto salaad subxiga marka kadambaysa wixii ka dambeeya magaalada way furanta waa caadi dhaqdhaqaaqa ganacsiga wax walbo magaalo ay noqoto ee aad u fiican tahan istanbul maadaama aan kismaayo ka imaaday waan rajaynayaa inaan soo dego laakiin hadday ii suurto gasho waan soo degi karaa maya xamaraa laga keenaa annaga laakiin kismaayaan kasoo kasoo qaadanaa qolada jimnadaan kasoo qaadanaa annagaa tafaariiq inta kugu gadanaa marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan aan ugu fiican wallaahi dadka markay waxelaan way naga iibsadaan oo dadka badanaa hadda wax fiican ma haystaano laakiin markay waxelaan sida bisha markay dhammaato kale ilaa iyo taariikh toban ilaa iyo taariikh labaatan si fiicanay noogu adeegtaan dadka